عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة هذا كان باب بيان ما كي بابكي عدينتي وهي جاء يما كسو أروري في القبلة قبلة يدب الوحيالها كوبا تعلقسا وحيالها روينو سو مري هذا قيب أينان سو مرينو نون أهين وحي بل أينو سو مري وقبلة إيا وحي أدوك بل إيا كوبا تعلق إياه أي بابكي سيهين waman laa yara ay waxa wahaada baabu man wa baabu man waxaa kaluu baabaysan yahay bal ciddii iyo markaa laa yara aan arkahayn oon iyagu qabin oon u arkayn alicaadata celin salaada lagu soo celiyo calaaman shakhsigii korkiisaha sahwiyey ee fasallaa tukaday ilaa hayri lqiblati qiblada meel aan ahayn uba tukaday oo qeybta hore waa qibladii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan oo umuurihii aynu hore usoo marnay aan ahayn weli abwaabteedii baan kuba jirnaa qaybtan dambe tarjamadna bal wuxuu yahay ruuxu hadduu sahwiyo ama dee khada-a qibladiibuu garan waayey jihadeedii oo dee sahwi ama khada baa kuba yimi oo jiha aan qibladii ahayn buu u tukaday salaadii waxaana caddaatay jihada uu tukaday inaanay qibladii ahayn salaadiisa maxaa xukunkeedu yahay bal markaa wuxuu u baabaysanyayna ciddii culimmada kaba mid ahayd ee ku tagtay ruuxa inaan icaado lagu lahayn salaadii uu ku soo celiyo ee salaadiisa ay u dhan tahay oon la odhanayn ku soo celiba bal taas buu baabkeedii yahay waqad sallama uu salaamo naqsaday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam fii ragcatay duhri duhurka labadiisii ragcadood oo macnaha salaadii duhur ee afarta ragcadood ayd markuu laba tukaday unbuu salaadii ka baxay rasuulkii ilaahay sahwi ahaan uu salaamo naqsaday wa aqbala wuxuu u soo jeestay cala nnaasi dadkiibuu soo qaabiliyey biwejhi oo xaggii dadku u soo jeestoo qibladii waa ka jeestay dadkiibuu u soo jeestu wejigiisii soo qaabiliyey uma bacdigeedna atama wuxuu taam yeelay markuu ogaaday wixii uu ka tegay maa baqiya halkii dib ugumuu soo celin oo salaadii muu soo wada bilaabin isagoo qibladii kaba jeestay ee waxa weeye wixii intii u harhsanayd unbuu taam yeelay oo salaadiisii halkii hore ayuunbuu kaba sii watay balin xagga marka la eego xadiidka uu inoo keeni doono waan arki doonaae tarjamadun baan in yar yar eegaynaa xadiidkan uu soo qaadayna waa xadiid inoo dambeeya oo qidco ama qeyb kaba soo qaaday isagoo mawsuulana inoo iman waana xadiidkii abu hureyre qisadii dulyadaydna ay kuba timi kaasba weeye oo abwaabtii sahwigiya buu inooguba iman doonaa bal xadiidkaas iyo axkaamtii kala duwanayd ee bal inooguba sugnayd biidni illaahi tacaala ama qeybta hore oo ruuxu hadduu sahwiyo ama uu khada-o oo uu salaadii qibladii meel ahayn buu u tukaday u dhamcayba ama uu asqoobayo markaasuu jiho kale u tukaday waxaa caddaatay dee inay markii dambe aanu jihadan ugu tukaday aanay qibladii ahaynoo khada iisiibaa muuqday oo waxaa dee uu yaqiinsaday jiha aan jihadii qiblada ahayn inuu u tukaday xukunka salaadiisu muxuu yahay markaa sheekhu wuxuu soo dhigtay bal ciddii ee mustanadkuna wax inoo dambeeyuu noqone ciddii kuba tagtay inaan ruuxa icaado lagu lahayn oonu soo celin ahayn bal markaa kolleyna cumala culimmada intooda badan qowlkooda weeye kaasi oo salafkii iyo taabiciintii rag kaba mida ayaa qowlkoodu wuxuu ahaa ruuxaas wixii dee isaga korkiisa unbuu la yimi wax icaado oo soo celinoo lagu leeyay ma jirto ama waqtiga dhexdiisiiba hala joogo waqti oon bixin ha garto khada-an isaga xaggan qiblada kaba dhacay ama waqtigu intuu baxay dabadeed haba yimaadee nimankii reer kuufana waa xanafiyad iyo qolooyinkaasna qowlkooda weeye imaam maalik iyo zuhur iyo qolooyin baa waxaa iyaga qowlkoodu yahay haddii weli waqtigii salaadu aanu bixin ay una caddaato khada inuu jiro oo uu qalad ka dhacay ama dee uu meeshii qibladii meel aan ahayn uba tukaday taasna ay caddaato waqtiga dhexdiisa wuu soo celinaya laakiin kol haddii waqtigii salaadu baxo ma soo celinayo walow bacda a'immati lmadhab ay kaba dhigaan qowlkaa maalika istixbaab ahaan xataa waqtiga dhexdiisa inuu yahay ama imaam shaafici oo kale kolley ibnu rajab qowlkiisii qadiim wuxuu ka dhigay inaan la soo celinahayn oo taas waa ibnu rajab isagu suu soo naqliyo qadiim kaba soo naqliyo laakiin qowlkiisii jadiida ama madhab kasta laguba fatwooda waxa weeye ee caamatu asxaabiina ay kuba tegayaan haddii meeshii khada la yaqiinsado shaki maaha waxaa caddaatay in khada jiro aan jihaadii qiblada ahayn inuu u tukaday waa la soo celinayaa salaadii ama waqtiga dhexdiisa ha noqoto ama bacda alwaqti haba noqotee la soo celinaya bal markaa a'immada aqwaashoodu waxaana arrinkan yahay uun oo masaladu ay ku suuraysan tahay ruuxii qibladii intuu garan waayey ijtihaaday ee isagu bal wixii karaankiisa ahayd buu laba yimo waa ijtihaado wuxuu ku ijtihaaday inuu qiblada jihadeedii garto ama xidigihii iyo calaamaad kale iyo waxyaalaha adeegsadee bal uu ijtihaaday ijtihaadkiisiibaa meel aan qibladii ahayn buu u tukaday markii dambena waxa u muuqdo u caddaaday bal taas in waxa weeye inuu jiha aan qibladii ahayn u tukaday taas baa aqwaasha culimmadu yimi kolle xadiid tirmidi wariyey camr ibnu rabiica xadiidkii ahaa oo ayaa wuxuu kuba yimi iyagoo dee saxaabada qaarkood intay dee khada-een ay taa u tukadeenba fa inamaa tuwalluu fa hama wajhullahi iyo inay soo degtay kollay sanadka xadiidkaasna ee tirmidi baaba yidhaaha laysa isnaaduhu bidaako xadiid kastuu kuba yimi wuxuu waafaqsan yahay qolooyinkaa yidhi soo celin laguma laho oo kol hadduu dee ijtihaaday inna sooma celinayo ama waqtiga dhexdiisa ha noqoto ama waqtiga dabadi haba noqoto bal maalan masalada suuradoodu waa taas iyada amaa xadiidkan qaybta uu kaba soo qaatay horta xadiidku sidaan soo sheegayo waa xadiidkii qisadii dulyadayn abu hurayra warinayay xadiidka bukhaari iyo muslimna duruq bay kuba wariyeen ee laakiin labada saxiixba cibaaradan ah wa aqbalan cala nnaasi biwajhi may dhicin ee waxaa dhacay in rasuulka ilaahay markii uu salaadii ka baxay jilci ama jirid meel saas u dadbanayd inuu taguu ku tiirsado gacmihiisiina isweydaariyo halkan dhabankiisii saaray isagood moodo inuu cadhaysan yahay markaa ma qibladuu u jeeday mise xagga dadku u soo jeeday iyada taa lafdigu intaa kumuu sugnaynba laakiin waxa weeye muwadaca maalikiyo ayay cibaaradani kuba sugan tahay oo ah muwadaca maalik ayay kuba sugan tahay inuu xaggan dee ugu soo jeestay xadiidkii ibnu mascuud aynu xalay soo marnay caawuna waxay noogaba imanayaane ragcad shanaad inuu u kacayna kaasna way kuba sugnayd istiqbaalkan dadka xaggooda uu soo jeestay way kuba sugnayd xagga markaa uu tarjamada usoo qaatiyo munaasabadna waxa weeye rasuulka ilaahay horta salaadii waad dhammaysay buu lahaayo uu ka baxay laakiin markii uu ogaaday inaanu salaadii dhammayn waa kan dib ugu noqdo soomuu bilaabine halkiinbuu ka sii waday marka waxay taasi tilmaamaysaa rasuulka ilaahay isagoo xataa qibladii ka jeeda oo qibladii ka jeestay sahwi ahaanna waa uga jeestee inuu fii xukmi lmusalli ahaa waayo haddii salaadiisii dhammaatay go-day wuu soo bilaabi lahaa halkiibuu ka sii watay markaa tiisii horuu ku bineeyey markaa wuxuu ahaydba intan uu sahwisanaa inuu fii xukmi lmusalli uu ahaa dee markaa iyadoo uu qibladii ka jeestay uu sahwi ahaan uga jeestay kol haddii aan salaadiisii halkii ku go-inoonay ku dhammaan ee uu halkii ka sii waday bal maalan maxay dee taasi lagaba qaadanayaa ruuxa hadduu istiqbaalkii qiblada cabdi ugamuu tegina sahwi buu ugaba tegay inaanay salaadiisii burahayn waa inta uu imaka tarjamada uuba soo dhigtay dee ruuxa isagu khada ahaan qibladii meel aan ahayn isagii kuba tukadayna markaa iyadana way u tirsanaanaysaa baa macnuu yahay waa sheekhu qaybtan wuxuu usoo qaatay amaa xadiidku isagoo dhan iyo umuurihiisa kale waa inoo dambeeyaan wuxuu yihi markaa imaamku raximah اllahu tacaala xadaanaa camr bnu cawnin qaala xadaanaa hushaymu can xumaydin can anasin qaala anahu qaal kale rijaashu caawa wax saa sababa waa raggii aynu inta badan soo araarki jirnay camr ibni cawnna waa suurtagal dee inaynu sooba aragnay oo waayo waa nin jamaacadan ama kutubta lixdiiba riwaayo ku wada leh oo san oo kale dee waxa weeyaan bukhaari ugaba wariya toos abu daa-uud iyana toos waa ugaba wariya waa nin reer waasid ahaa mala markii dambe basre hadego abu cuhmaan kunyadiisu ay tahay bazaaz bazaazna waa dharle iyo waxaa malaa xirfadiisa taa ahayde laakiin waa nin itqaan badan weeyaan oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa baan leenahay oo kutubta lixdaaba ku wada sugan bal camr ibnu cawn ibnu aws baa la yidhaahaya magacan dee camr ibnu cawn camar waa badan yahay laakiin ina cawn oo labada saxiixiyo inoogu suganay maba jiroon isaga ahayna waa isaga un inta kale waa dadkii aynu sooba araarki jirnay qaala wuxuu yihi markaa anas ibnu maalik qaala cumaru markaa waa saxaabi baa saxaabi kaleo ka weyn ka warinaya xadiidkii waafaqtu waan waafaqay rabbii rabbigay fii alaain ay fii alaai waqaa'ica weeye saddex dhacdo iyo saddex amar ayaan ku waafaqay rabbigay taas buu leeyahy oo waxa weeyaan waan waafaqaydu dee imaka waa mufaacaladii keenaysay imaka mushaarako dee waxa weeyaan shaksi ama ruuc dee cidi inay cid kale wax la wadaagsata arrin kuba tacalluqaya ee rabbigay baan ku waafaqayno macnaa umuur aniga ra'yigaygii ahayd oo aan ku hadlay oon sooba jeediyey ayaa si waafaqsan baa qur-aankii kuba soo degay taas baa macnuu yahay marka hadday taa macnuu yahay dee waxaaba markaa lafdigu ahaan la inay markii isagoo arrinkan ku hadlay ama ra'yigan soo jeediyey dabadeed qur-aankii uu soo degay inuu idhaah waafaqanii rabbi rabbigay baabay u waafaqay laakiin taas dee laba mid bay noqonoo dee waa adabtii baana ka mid ahaynba inuu yidhaaho rabbigay baa i waafaqay oo taasoo waa xaggaas ta-adub daraaddeed ama jaanib kale isaga ra'yigiisan uu soo jeediya waa shaygan xaadidkaa ama axkaamtani dee waa wax horeeyey uunoo nusuulkeedunbaa dambeeyeybo jaanibkaa marka laga eego dee waa arin horeeyey oo xukumkani waqti unbuu lahaa uu soo degaye laakiin dee xukum mustanafo markaas ma aha oo dee bal waaba tan dee qur-aankaba mar keliyaaba lausan anzalnaa fii leylati lqadri marka la ydhaa baytulciza mar keliya lasoo wada dhigee laakiin bixasabi alwaqaa'ic ayuu uba soo degayo jaanibkaa marka laga eegana dee waxa weeyaan tiisunbaa dambaysay haddaba rabbigay baan waafaqay fii alaain saddex arin ama saddex waaqico ayaan rabbigay ku waafaqay haddaan nidhaa fii alaain oo fii alaai umuurinba inwalow lafdiga amri uu mudakar yahay oo marka ahayd fii alaatin in la yidhaaho kol haddii mumayisku uu xadfan yahay cadadka marka dee ay labadoodu wada joogaan baa la eegaa muanadka iyo mudakarkan ay iskhilaafayeene laakiin kol haddii mumayiskii uu xadfan yahay cadadka tafkirkiisa iyo taaniidkiisu labaduba way bannaayeen marka haddaan alaai waqaayaca nidhaayo dee lafdigan aan eegno taaniidkiisa iyo alaai umuurin aan eegno nidhaahno dee waa umuur kol hadday xadfan tahay waa la iska ta'kiirin karaa in haddii kale alaaati umuurin in la yidhaahba ahayd baasi meesha kuma sugnee saddex baan ku waafaqay buuri kitaabka waxaa kitaabka inooguba iman doona insha allahu tacaala laba meelood oo kalena way kuba imanayaan oo bal markaa kitaabka kuba sugan ay kaga mid tahay munaafiqiintii inaan salaad laguba tukan oo rasuulka ilaahay waa kii joojiyey isagoo doonaya cabdillaahi ibni ubayi kuba tukado uu yihi miyaad ku tukanaysaa ninkii waxayo waxayo waxaa sameeyey dabadeedna ay soo degtay walaa tusalli calaa axadi minhum asraa badrina taasoo kale ahayd markaa lafdigan halaa imika mafhuum xasri inooma faa'iideynayo aan markaa mafhuum kaba qaadanoo intii uu rabbigii kuba waafaqay inay saddexun ahayd aanay kaba badnaynba taase waa saddex halka laguba sheegay kitaabka intaa inka siyaadsane ay kuba sugan tahay marka ay la sii tatabucana waxyaalaha soo arooray aimadu ilaa shan iyo tobaniyo bay gaadhsiiyaan saa xaafid imaka halkan waa waxay naqli u heleen saa xaafid imaka halkan kuba sheegayo iyadoo bal maalan dee xataa suyuudina uu risaalo leeya malaa umuuraha uu kuba ururiyey ee macnuu waa imaka xasri inooma faa'iideynaye waa inta halkan inooguba xusanun faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahi ow low ittakhadnaa min maqaami ibraahiima musalla waa mid saddexdii kaba mida low ittakhadnaa haddaan kaba yeelano min maqaami ibraahiima ibraahim maqaamkiisii musallan meel laguba tukado lowda haddaan shardiyo kaba dhignay jawaabtii waan iska qadaranaynaa lakaana axsana ama lakaana afdala sidaasaa mudnaan lahayd way fiicnaan lahayd taasaan idhi buu yidhi welina aayaddu soomay degin oo isagii baabna ra'yigiisu taas ahaa haddii la wada litamani laga dhigana jawaabba uma baahna fanasalat waxaa soo degtay waittakhiduu min maqaami ibraahiima musalla wa aayat lxijaabi iyo aayaddii xijaabka oo qultu qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi low amarta nisaa'aka an yaxtajibna haddaad amri lahaydba ama aada amartid haweenkaaga inay isxijaabaan iyadana lakaana afdal sidaasaa mudan oo fiican waayo fainahuna fainahu shaniya yukalimuhuna waxaa la hadlaya albaru ku muxsin oo samafalo oo dee saalixoo wanaagsan iyo walfaajiru ku faajiriba way la hadlayaan iyadoo laba xijaaboon fanasalat aayat lxijaabi aayaddii xijaabka suuratu axsaab baa soo degtay wajtamaca waa khaslo kale way urureenoo waa tii ugu dambaysay nisaa-u nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi haweenkiisu fi lghayrati calayhi waa hinaaso ay dee isagii kuba hinaasan yihiin bay iyagii isugu tegeen oo waxyaala adugu mee khayradii un ay keenayso hinaasahani keenayo mid kasta ay sileeday iyaan lagaa xigin xaggiisoo kale ayaa waxaa keenay inay xataa waxyaalo ee markaa intay kulmeen isu tegeen ay waxyaalo rasuulka ilaahay kaba dalbeenba taasi way dhacday dee laba xisbina waabay kala ahaayeen oo dee iyaguna tartamayey faqultu lahu lahunna waxaan kuba idhi markii dee taasoo kaleo rasuulka ilaahina umuuraha dhibsaday waxaanu dee bal maalan taasna waxyaalana ay dee kaba dalbeen khayradan sababtii uun casaa rabbuhu in dallaqakuna an yubdilahu aswaajan khayra minkuna rabbigii wuxuu mudan yahay in dallaqakuna hadduu idin furo an yubadilahu ama inuu u bedelo oo idinku bedelo aswaajan haween khayran minkuna idinka idinkaba khayr badanoo fanasalat haadihi alaaya isagoo saa dumarkii ee uu waaninayay waxbuu u sheegayay xataa inantiisaa kaba mid ahayd dee bal matalan taasna xataa dee intii balbarhkoodna waabu mid mid baabuu uguba tegay bal matalan taasoo saa umusalama iyo qolooyin markaasaa deeta waxaa ilaahay baa soo dejiyey aayaddan oo dee waa tan iyadu umuurahan kolley sharaxood iyo waxyaalaha ku tacalluqsanay dib bay inoogu wada imanayaan maxalu shaahidkuna waxa weeye wاtakiduu min maqaami ibraahiima musala tarjamaduna waxayd baabu maa jaa fi lqiblati bay ahayd ee xagga markaa waa taa aan lahayna baabu maa jaa fi lqiblati iyo wamaa yatacalaqu biha qibladii iyo wixii kuba tacaluqayayoo dee maqaamu ibraahimna waa wax qibladii kuba tacaluqayay iyaanu kacbadii loo jeedsanayay ahaaninbe oo bal maalan tanba inta uu soo arooriyay munaasabada tarjamadu ay noqon marasaan usoo sheegnayna maqaamu ibraahim dee xajarkiisa uu bal ku taagnaayee raadkiisa kuba sugayay waa lagu fasiray waana macnaha loo badan yahay bal maqaamu ibraahim waxaa laguma fasiray kacbada nafteeda oo maqaamu ibraahim oo dee isagiibaa dhisay oo ilaahay dee amarkii kuba dhisay waa lagu fasiray maqaamu ibraahim xaramkao dhanna waa laguma fasiray haddii markaa bal kacbada aan eegnana dee tarjamadu uma baahnaba inaynu munaasabo aan kacbada kuba fasirno maqaamu ibraahim munaasabadeedu markaa daahir bay noqonaysaayo in waxa weeyaan maqaamkii ibraahim ee ibraahim dhisa ee kacbadii ahayd ka dhigta meel a u jeedsataan iyo qiblo iyo meel a kuma tukataan bal taasba ama haddii la yidhaho waa xaramkao dhan musallaana dee xaramkao dhan lagama wada dhiganaye intii xaramkao dhan buu maqaami ibraahim shamlinaya midtan baa litabciid noqonoo dee waxaa ka dhigataan min maqaami ibraahima ibraahim maqaamkiisii qeyb kaba mida ama wax kaba mida oo dee kacbadii bay noqon musalla meel laguma tukado haddii labadaa macnee kale ha lagaba badnaado intaba tafsiirku waa u yimiye dee waxaabay noqonaysaa munaasabadu daahir bay noqon haddii kalena waxaan leenahay waa qibladii iyo wixii kuba tacaluqayay bal taas ee maqaam ibraahimna qibladiibu kuwa tacaluqa maxalushaahidkuna intaasba weeye xagga aar xadiidkaas sida uu imika mucalaq ahaanta ama uu tarjamada raaciyeyna qeyb kaba midana masalada inteedii hore ee waman laa yara licaadata ama taas ayaa iyada inooguba sugan weeye oo waa taa aan sheegnay yar munaasabada iyo halkaa wixii lagaba qaadanayo xadaثna بن أbي mryma qاl أخbarna yaحya بن أyuba qal xadaثnii xmayd qaal samictu أnasa bhada waa xadiidkii uun dariiq kaluu leeyahay ayaa inooguba sugan matni muu dhammayn anasna bhada wuxuu leeyahy bhada sanadii oo waa anas can cumara weeye anas baa cumar kaba warinaya faa'iidada uu sheekhu raximah الlahu tacaala intan u soo arooriyay waxa weeyaan xumaydu tawiil ama xumayd ibnu abi xumayd oo caawa inagu soo yar noqnoqonaya bukhaarina uu badsaday inuu wax kaba wariyo muslim uu yaraystay oo muslim kolley arrin dee bal maalan aan yar sheegi doono ayaa keenay inuu yaraystay bukhaari waa badsadaye ayaa tadliis baa lagu yaqaana ama waa mudaliso waxaaba la yidhaah axaadiidan uu anas kaba warinayo dee inteeda badan asxaabtii anas waa haabit iyo qataade iyobuu kaba wariyey markaa waa tadliisiyey walow raggaa iqaada ay yihiinoo waasitadii laba garanayo dee wuxuu anas ka maqlayna waa jiraayo raggaa uu ka yaryaryahay isaguu ka yaryaho waa siqaaru taabiciinba weeye haddaba dee tadliis haddii lagu sheegay riwaayadii horena can xumaydin can anasin ay ahayd markuu mudalis yahayna cantiisa laga joogsado samaaci baa ku sugan oo muxuu yidhi xadaanii xumaydun qaala samictu anasan anas baan maqlayoo markaa waa tadliiskaa isaga laguma yaqaanay ayaa waxa weeyaan imaka halkan meeshii ka baxaya aamin baan ka noqonay tadliiskii intan buu markaa sanadkan uba keenay waana mutaabaca uun waayo yaxya ibnu ayuub alkhaafiqiba ma aha rijaashiisii usuusha wax kaba warinaya mutaabacaadka uun mooyaane bal taaba weeye kolley xumayd marka dambe inoo soo noqdaan arrintaa kala yar sheegi doona xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik bnu anasi can cabdالlahi bni dinaari can cabdالlahi bni cumara qaala anahu qaal bayna waqti annaasu dadku biqubaain quba ay joogaan oo ay ku sugan yihiin fii salaati subxi salaad subax macnaa waa halkan dee quba te quba oo dhowaa masjidi quba weeye masjidkaa quba kuba yaalay iyagoo salaadii subax tukanaya id waqtigaa jaaahum waxa u yimi aatim ku yimaadaa u yimi shaksi baa u yimi magaciisa aan laynoo soo naqlin barhkood ay ka dhigeen cabaad ibnu bishrin laakiin cabaad ibnu bishrin reer bani xaritha ayay dee soo aroortay inuu tago casar baabay ahayd faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qad unsila waa la dejiyey calayhi korkiisa alleylata waa xalay ahaa kolley waa salaad subax waxa weeyaan waa habeenka waqtigaas laga sii baxayay weeye taas buu uba jeedaa waxaanan soo aragno dee casharkii iyo hore iyo casharkii xalay bay nooguba sugnaa xataa dee salaad duhur baan nidhi ayaa waqtigan kacbada la bedelay ee xaggan qiblada loo soo wareejiyay ahayd saa daraaddeed baa dad rasuulka ilaahay la tukaday duhurkiiba casarkii u tegay reer bani xaarisato oo tukanaya salaad casaro waa kuwa u sheegay yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyi baa kusoo degay qiblada amraya inuu qibladii uba jeesto marka wuxuu halkan markaa ideeda inooguba sugan sida sharaxaba inooguba sugan dee majaas bay noqonaysaay in alleyla laguba idlaaqo maalintii adigu habeenkaas iyo maalintii ka horreysay wax kaba mid ah waayo dee shalay oo kale ayaa arrintani ay soo degtay laguba idlaaqo oo habeenkii iyo maalintii ka horreysay qeyb kaba mida alleyla laba yidhaaho majaas ahaan ayaaba iyada halkan inooguba sugan qur-aanun qur-aan baa lagu soo dejiyey qur-aankuna waa aayaadkii aynu soo marree suuratulbaqara waqad umira waxaa la amray hadda iyagu salaaddii bay ku jiraan isagu uu la hadlayaa iyagoo salaaddii ku jira waqad umira waxaa la amray rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh an yastaqbila alkacbata kacbada inuu u jeesto dee wixii rasuulka ilaahay la amrayna ummaddiisa way laasimayaan afcaashiisii sida aqwaashiisa loo qaadanayo ayaa afcaashiisiina lagagaba dayanayaa rasuulka ilaahay haddii la amray keligii maahay waa ummaddiisiina waa la amray fastaqbaluuhaa way u jeesteen bal ruwaadda bukhaari intooda badan baada way fadxiyeen halkanoo ficil maadi buu markaa noqday fastaqbaluuhaa taas baa oo macnuhu markaasna damiirkan dee damiirkanna bal waxaan ka dhigaynaa qoladii uu la hadlayay oo markay hadalkii maqleenba fastaqbaluuhaa qibladii bay u jeesteen wayse soo bedeleen oy noqoto reer quba markaas damiirkii aan uba celino waxaa kaloo ixtimaal leh dee qad umira an yastaqbila alkacbata fastaqbaluuhaa inay dee markaa damiirkana uu laamayo rasuulka ilaahiy salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddii laba jirtay oo macnuhu uu noqdo waqad umira waxaa la amray an yastaqbila inuu u jeesto alkacbata kacbada oo fastaqbaluuha way u jeesteen xaggii qibladii bay u tukadeen ba rasuulka ilaahiy ciddii laba socotay bal maalan taasna waa ixtimaal laakiin riwaayo inoo dambayso kitaabka dee barhkoodna halkan fastaqbiluuha amar bay kaba dhigeen bal riwaayadda bukhaari halkan riwaayo inoo dambayso waxa weeyaan tafsiir kuba iman doonta ayaa waxay ahayd iyada waqad umira an yastaqbila alkacbata alaa fastaqbiluuha alaa waxaa ka dambeeyaana markaa ficil maadiba noqonaya dee amarkiibuu noqonaya oo kasrada inoo xoogeynayo bal markaa laqbada kalena maxay noqon waqad umira waa la amray an yastaqbila alkacbata kacbada inuu u jeestee fastaqbiluuhaa u jeesta oo markaa badi aan kasrino ficil amar ay noqoto kacbadii u jeesta dadkii isagu saas ugu yihi wa kaanad wujuuhum damiir kolle labadii ixtimaalba uu imane imanka qolada dambaan ku socodsiinaynaye inay xataa haddii fastaqbaluha aan kaba dhigno inay iyagii ay tahay oo iyagiibaa markaa amarkii markiiba qaato u jeestay ama aan nidhaa fastaqbiluha ujeesta amar labadaba damiirku waa inoo qabanayaa wa kaanat wujuuhum istiqbaalkiibay fasiraysaa fastaqbaluuha markaan idhaahno way u jeesteen tafsiirkeeda muxuu noqon waa tanoo wa kaanad wujuuhum wejiyadoodu waxay ahayd ila shaami xagga shaam bay u jeedeen oy u tukanayeen fastadaaruu way wareegeen ila alkacbati kacbada xaggeedii bay usoo wareegeen waa degdegii ay uba degdegeen taas iyagoo halkii ah salaadii aan ka bixin ayay xaggii kacbada usoo wareegeen dee kollayna kol hadday jamac kuba tukanayeen imaam lahaayeen iyo ma'muumiin bal markaa arrinku tuu noqonaya kollay dee camal badan iyo xarakaad badani waa yimi hadduu imaamku halkii uu joogay uun ka soo jeesto dee cid ka dambaysaa ma jirto dadka way ka horeynayaan dadka way ka horeynayaan marka maxay noqonaysaa inuu soo dhaqaaqay iyagiina ay weydaarteen oo markaa ay dee si ay safu noqdaan uu hore usoo joogsaday bal hadday dumar la tukanayeena dumarkii u dambeeyey inay haddana xaggii dambe maraan bal markaa taasna dee amar bay gudanayeen camalkana maslaxadii salaadii buu noqday bal markaasoo waa maslaxadii salaada saa daraaddeed waxyaalahaasoo dhami salaadoodii waxma yeelin ee shay muqtafaray noqotay waa taasi waa xaggaas marka shalay waxaynu soo arama casharkii xalayto casr baa qolada qolo lagu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee amarkana la amray qoladana subaxee waxa weeyaan laba meelood bay kala ahaayeen walow war weyn uyuode ay ahayd dhaqsa inuuba faafo dee haddana dadkii markay waxa weeyaan xaafadii kala googo-an yihiin howlahoodiina laguma jiro wixii magaalada dhexdeeda ahayd ay iskuba dhawaayeen waa kuwan markiiba casarkii warkii gaadhay reer quba oo dee ka yar go-naa iyaga ayaan warku hore soo gaadhinoo markaa taasi waxay ka dhigan tahay salaadii casar iyo maqrib iyo cishaay xaggii horey u tukadeen ne warka may hayn waana tii aan xalay lahayn naasikhu ruuxa waxaa dee uu ay tahay inuu qaatuu ku camal falo xaqiisa kuba sugnaanaya markuu soo gaadho haddaan naasikhi soobaba gaadhin dee amarkiisii horuu qabaa wixii hore la farayay ama wixii uu kuba camal falayay naskii markii hore dee wax amrayay ama dee hab camalkii uu ku camalfalaa uu kuba yimi ayuu ku dhaqmayaayo markaa isaga dee waxa weeyaan wax saarani maba jirto haddaba saas bay labadoodani bal ay ahaayeenoo naasikhu dee fii xaq almukalaf waa marka uu soo gaadho ayuunbaaba waxa weeye kuwa sugnaanaya o dee xataa waqtigaa kaleba naskhi imanaya dadkii madiine joogay kuwani waaba isku dhadhawaayne dad ka durugsan oo dee islaamay oo dee wixii naasik wixii mansuukhii horena kuba cawalfalaya waxaa la arkaa inay muddaba qaato intay warkii helayaan ee warkii soo gaadhayo intaa ay kii hore ku camalfalayeenna waa wixii korkooda saarnaa unbaabay gudanayeen oo wax iyaga xaggaa ugaba imanaya ma jirto waayo xaqooda kuma sugna naasikhu ma laazimayana ilaa ay ogaadaan oo dee ay ka war helaan oy gaadhaanba warkii soo gaadho arrinta sheekhu raximah llahu tacaala halkan uu soo qaatay inaynay waxaan kuba jirnay waman laa yara alicaadata calaa man saha fasallaa ilaa kayri lqible haddaan eegno qolooyinkan reer quba reer bani xaritatana la mid bay ahaayeen iyadoo kacbadii la nasakhay ayay meel aan ama qibladii hore ayay meel aan qibladii ahayn markaa jirtay ayay u tukanayeen haddana markii dee naasikhi soo gaadhay waa kuwanoo halkoodii horunbay ka sii wateene salaadii dib umay soo bilaabin gees kalena xag bay u jeedeen haddana waa kuwan soo jeestay oo kale taasi markaa maxay keenaysaa arrintii markii hore aynu nidhi oo kale kol hadday salaadooda intoodii hore qiblada mansuukhada ay u tukadeen iyagoo in la soo bedelayna taa kaba jaahil ah taasi ay kaba gudday ruuxii bal isagoo markaa saahig ahaa ee sahwiyey ee qibladiisii sahwi ugaba jeestay ama khada camdi aan ugaba jeedsan salaadiisii inaanay burin oo taasi ruuxii sahwi haddii arrintu ay tahay salaadiisiina looba tiriyo taasba waa inta uu soo qaatay maka halkan iyo munaasabada oo waman laa yaara icaadata calaa man saha fasallaa ilaa kayri اlqibla bal maalan waana waajibka iyo jaanibkay nagaba tusaysaa taasba wey umuuraha kale xadiidka inooguma sugan waxa weeyaan bade qabuulu khabar ilwaaxid nin keliya u yimi xukum ay ogaayeen oo agtooda yaqiin ku ahaa rasuulka ilaahi ay ku arkeen ay ogaayeen iyo sida loo tukanayo bal bilo dhan ay kuma tukanayeen ayaa nin keliya oo u warramay bay warkiisii qaateen oo iqa o dee ruuxa keliya khabarkiisa in la aqbalayo in laguba camalfalo kolley malaa nusuusta ku timina aada iyo aad bay uba badan tahay marka waana loogu camalfalaya wuxuu ama axkaamtan camaliga haba noqdo ama caqaa'id haba noqdee kol hadduu ruuxu hiqo yahay oo dee taas waa wax laguba camalfalayo iyada way nooguma sugan tahay bal ruuxii dee musalliga hadduu kalaam khaarijiya maqlo ama ruuxaan salaad ku jirin ruuxan salaada ku jira wax ama dee isaga kaba qalloocan ka qasan uu ku baraarujinayo wuxuuba sheego uu baro oo isagina tii uu kuba dhaqmo iyadana dee taa jawaaskeedna way nooguma sugantao iyagoo salaaddii ku jiruu la hadlay way maqleen hadalkiisii waa kuwan kuba camal falay bal umuurahaasi waa waxyaalaha xadiidka inooguma sugan xadaثna msdd qal xadaثna yaحyى can شhucbaةa can اlxakmi can ibrahima can calqamata can cabdillaahi qaala anahu qaal sanadka waadadaynu soo wada aragne yaxyahan meesha dee waxa weeyaan inoogu sugana waa yaxya bnu saciid alqadaan yaxyayaal kaleba way jiraane laakiin musaded yaxyaha uu idlaaqaya waa qadaanun weeye xakamkana waa xakam bnu cutayba ibraahimna waa ibraahim nakhaci calqamana dee waa calqamat bnu qaysoo sanadkuna dee intiisa dambeba waaba sanad koofiye wuxuu yihi markaa cabdullaahi bni mascuud qaala sala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa tukaday aduhra salaad duhur buu tukaday khamsan shan ragcadood xalay ibraahimu nakhaci baynu soo marayoo yidhi ma garanayo inuu siyaadiyeyo inuu nuqsaamiyey waatan lahayn riwaaya inoo dambaysa waa markaa riwaayada mansuuro malaa waqtigaasaa shakigu galay de waa kan arinku suu ahaa oo ziyaaday ahayd dee bal xadiidkaa horeba rasuulka ilaahay inuu jeestay uu laba sujuudood uu laba yima inooguma sugnaayo hadday nuqsaani jirtay horta wixii nuqsaantuu laba iman lahaa oo taa horeba dee waa kaasuu yeelay ee ziyaaday ahayd oo raga ragcad shanaad buu uba kacay salaadana duhur bay ahayd faqaaluu waxay yidhahdeen markuu rasuulka ilaahay hadda xaggooda usoo jeestay waa lafdigaa dee wastaqbala alqiblata waataynu hore usoo maray asiida miyaa la siyaadiyey fii salaati salaadii miyaa la siyaadiyey qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi wamaa daaka macnaa sababta su-aashani maxay tahay oo wuxuu weydiinayaa su-aashan ay weydiiyeen sababteeda dee wax la siyaadiyey may jirin waqtigaa uu rasuulka ilaahay la hadlayeyna qiblada uma jeedina xaggooda usoo jeeday qaalo waxay ku yidhaaheen sallayta khamsan shan baa tukatay fahanaa rijlayhi rasuulka ilaahay labadii lugood buu laabay labadiisii lugood wasajada sajdatayna laba sujuudood oo kuwii sahwigaah ayuu sujuuday dee wax laga tegay ma jirtay waxbaa la siyaadiyey xadiidkuna waa umuurihii kuwii horu buu soo qaatay oo ah rasuulka ilaahay markan dee waxa weeyaan waa kan uu ka soo jeestay haddana waa kan sujuuddii oo dee dib uguba laabmay qibladii u jeestay oo kale markaa ruux hadduu sahwi istiqbaalkiisani uu kaba tegay uu yahay ama khada yahay dee salaadiisi kuma burayso taas baa maqsuudka baabku yahay baabu xaki lbusaaqi bilyadi min almasjid waxaan intii hore kusoo jirnay qiblada iyo wixii ku tacalluqsanaa markuu jaanibka qiblada iyo wixii ku tacalluqsanaa bal wixii uu kaba dhiganayo sheekhu inoo dhammeeyey ayaa halkan wuxuu gudagelayaa masaajidii iyo umuurteedii weeye waa masaajidii weeyaan oo imakaa baabkanu inoogaba bilaabmaya qibladii marka salaad la tukanayana ee halkii lagu tukanayo waaba masaajidii baaba kaba mid oo qibladii baa loo jeestaaye bal wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala halkan aan gudagelaynaa abwaab isdaba socoto waxoogaayana dee inooguba iman doona masaajida iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa waxaan usoo horreysiiyey bal masaajida in la dahiro la tadiifiyo oo candhuuftii iyo xaakadii iyo waxyaalahaas laga dhowro oo lagaba ilaaliyo axaadiid kuba timi oo abwaabo dhowra uu dhigan doono inta badanna axaadiidu waa islaba mid bal barhkood buu inoo soo celcelin doonaaye markaa saa daraaddeed mar uun baynu isu wada geyn doonaaye waan wadan doonaa une bal taas buu imaka ku bilaabay oo masaajidda wixii kuba tacalluqsanaa kuwaasi usoo horreysiiya lafdiga almasaaqna za iyo saad iyo siin intaba luqada way kuba timaadaa laakiin maxaa badan zada iyo saadkaa badan oo siintaa ugu yar weeye siinta ayaa ugu yar ee labada kale ayaa kaba badan imikana tan baa inagu soo noqnoqonaysa walow ficilka marka la isticmaalayo saad uu inoo iman doono xadaثna qtaybة qal xadaثna ismaaciil bnu jacfari can xumaydi can anasi ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm ra'a nuqaamata bal axaadiiu waa axaadiis inoo soo celcelin doona markaan mar isku yar taagna inta kale waan wadi doonaa baan idhi xagga sanadkana kolley maanta waa dadkii inagu soo dee haatan muddaan soo jirnay oo in badan dadka axaadiistoodu badan tahay kolley soo noqnoqodkoodaa badan ismaaciil ibnu jacfarna ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kaiir baa la ydhaha nin kaloo ismaaciil ibnu jacfar la ydhaha inooguma sugna bal usuusha aan filaya kuma sugna ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kaiir nin kale ayuu isna kitaabka inoogu soo noqnoqon doono horena aan usoo aragno maxamed ibnu jacfar ibnu abi kaiir la ydhaha bay walaalayeen laakiin ninkan baa weyn oo reer madiine weeye ansaar baa loo nisbeeyay laakiin waxaan filayaa mawaalidooda inay yihiin inay reerka kaba dhalan ama reer bani zureeq waana nin hiqa oo oo mutqina weeyaan oo atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe kaba mida dabaqadaa sufyaan ibnu cuyeynayo kutubta lixdaaba oo ku wada sugan yahay bal ninkaa weeye xumayd waa kan imakana waana inala yar socon doonaa caawa arrintan sheegaya inuu xumayd ibnu abi xumayd ama xumayd utawiil baa la yidhaahaye culimada qaarkood baaba yidhi xataa shucbiya baa lagaba soo naqliyaaye anas wuxuu ka maqlayba waa shan xadiid waa shan xadiid buu anas kaba maqlay ama barhkood dhowr iyo toban bay yidhaaheen laakiin kolley intaa way kaba badantay inta kale waa sido ayuu kaga maqlay oo ah waa thaabit lbunaani iyo qataada iyo waa barhkood laakiin kolley cadadkaas maaha cadad ka badan buu kaba maqlay muslimna sidaan soo sheegayo uu yaraystay isagu riwaayadiisa waa ciladaa daraaddeed arrintaa la leeyahay marka axaadiidan badan ee uu warinayo anas toos ugaba warinayo tadliis baa meeshii jira walow raggan la magacaabaya ee uu kaba warinaya raggii hiqaada ay yihiin oo kale laakiin haddana marka la tatabuco ee waxoogaa axaadiioo intaa kaba badanna way jiraanuu kaba maqlay waxaa kaloo jirta kuwa qaarkood la dejinayo uun si wuxuu anas kaba maqlay yaanu cani haba taalo haddii dee imika uu yaxya alqadaan oo kale iyo shucbo iyo ay warinayaan inta badan sheekhyadooda kamay qaadan jirin waxay tadliisiyeen waxay iyaga samaacu ah unbay kaba warin jireenoo marka shucba uu raggaa mudalisiintaa kaba warinayo waxaaba dee yidhaah waa isagii looma baahna in la yidhaaho halkan samaac baan daydaynaaye waayo waxaan samaac ahayn kamuu qaadan jirino taasna waxay dejisaanaysaa bal waxa weeye inta mansiladay dejisaanaysaa bal markaa waxa weeye bukhaari markaa saasaan u aragnaa kolkol iyadoo xadiidkii dee uu wariyey sankii imakaan kaba soo baxnoo kale riwaayo kale inuu ka daba keeno samaaci uu kuba sugan yahay macnaha waa tuhmadaa tadliiskee jirta ayuu anfiyaya laakiin bukhaari ee waa waa badsadaa isagu taas oo habeen kalean insha allah cadadkao dhan baaba sheegi doonaa laakiin waayo insha allahu tacaala uu badsadaa oo sida muslim maaha walow dee hadiyo goor uu dee taasba laba socdo riwaayaadkiisana barhkood mansilata dejisan mansilata samaaciyo kuwa samaac leh iyo dee kuwo kaleba ay suguba jiraan bal mar kalean markaa taasna sii tafsiirin doona ee arrinkan sheegaya waxa weeyaanun waa taa bacdalculamaa ay sheegteen walow arrintu aanay taa ahayn axaadiidu intaas adcaafteeda ay noqonayso uu anas kaba maqlay ana nabiya sala allahu calayh wasalam ra-a wuxuu arkay nukhaamatan xaako fi lqiblati qibladii waa jihadii waa gidaarkii xagga qiblada waa masjidka dhexdiisii weeye laakiin jidaarkan xagga hore ee xagga qiblada ah ayuu xaka lagu tufa ku arkay fa shaqa daalika caleyhi arrinkaas rasuulkii ilaahay uu ku cuslaaday oo uu dhibay oo uu ku adkaaday washaqa daalika caleyh xataa ru'ya ilaa laba arkay oo markaa waxa weeye waa dee rasuulkii ilaahay dee san u dhibsaday iyo aharkii mashaqada weeye mashaqada aharkeedii iyo raadkeedii fii weji wejigiisibay kaba muuqatay bal dee rasuulka ilaahay arrinkaa uu kaba cadhooday oo riwaayo ayaa waxay kuba timi bal kitaabka inooguma dambaysa fataqayada calaa ahli lmasjid rasuulka ilaahay baa uga cadhooday dee masjidkan iyo dadkii dee bal waxa weeye taas ama suulin waaye ama dee tan laba yimi riwaaya nasaa-ina faqadiba xata axmara wajhu rasuulka ilaahay uu cadhooday ilaa wejigiisi guduutuu casaadayba faqaama uu kacay rasuulki ilaahayoo faxakahu biyadihi gacantiisiibuu ku xoqay lamuu sugan cid umuu dirin isagaa baashiray oo wixii tawaliyey ka markaa ka nadiifintii masaajidka lagaba nadiifinayay taas dee xakahu biyadihina walow imaka lafdigu waa inoo yaalaa uu soo dhigtay xaqu lmusaaqi bilyadi gacantii lagagaba xoqo min almasjid de waxaa iyada ah dee inuu gacantiisii un uu laba tegay iyo inuu aalo gacantiisa ku sugnayd horta isagaa wixii ka daadiyey wixiina wixii gegay buu ahaa meeshii waa ka nadiifiyeye dee inuu cididiisiiyo taa kagaba xoqay iyo aalo gacantiisa kuba sugnayd inuu labadiiba way ixtimaalaysa laakiin bukhaari gacantii ee waxay noqonaysaa waa wax ka acabsan biyadu inay aala ay wuxuu adeegsanaya jiriyo kale waayo taa waxaan u leenay xadiid abi daawuudii ay wariyeen oo kollay isna abu daawuud axaadiidan waa soo wada arooriyaabe ayaa waxaa kuba sugnayd curjuun ama laan laamaha nakhiisha dee khaasatan intan dee timirtuba ay kaba baxdo oo curjuunkaas inuu rasuulka ilaah gacantiisa kuba sugnaa uu kagaba kaga daadiyo u kagaba xoqay markaasaa wuxuu yidhi faqaala ina axadakum axadkiin idaa qaama fii salaati markuu kaco salaadiisa dhexdeed ou salaadiisa idaa qaama istaaga fii salaatih fainahu yunaajii rabbahu rabbigiibuu la faqaya waa la munaajoonaya waa kan dee aqriaya qur-aankii alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin le iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin leh rabbigiibuu laba faqaya bal dee rabbigiina waaba u jawaabaya xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa markuu addoonku yidhaah alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin ilaahay muxuu odhanayaa xamidanii cabdi addoonkaygii araxmaan iraxiim ana calaya cabdi waaye majadanii cabdi markaa taas baaba ilaahay waa kan dee ducadiisiina uba aqbalayo waa munaajaad iyadana addoonkaiyo rabbigii uba dhexeeya aw amase ina rabbahu rabbigii baynahu wa bayna alqibla isaga iyo waa shaki isaga iyo qiblada uba dhexeeya rabbigii oo adugu dee tan siay aimadu yidhahaan ibnu cabdilbar iyo ujeedadu waxa weeyaan waa tacdiim shanu lqibla khaasatan waqtigaa salaadaba shanigii qibladoo la weyneynayo iyo dee waqtigaa uu rabbigii la munaajoonayo addoonku laba weyneynayo arrinkuna uu yahay dee waxa weeyaan iyo ishcaar la isdareensiinaya ilaahay idilaaciisii iyo qurbigiisii iyo bal umuuraha dee taas la isdareensiinayo si ruuxu waxa usoo xaadirsado salaadiisii markaa dee bal aadaabteediina uu ilaaliyo rabbigiina uu weyneeyo una khushuuco bal taasba weeye dee lafdigan waxa weeyaan iyada imaa lama odhanayo un dee say marhkood yidhaaheen dee in allaha fii kulli makaan oo kale iyo tan bay tilmaamaysaa iyo taa ee qaradku waxa weeye uun waa bal dee ibnu cabdilbar hadalkiisii waa hadal yimi uun cala tacdiimi lishani lqibla taasba yimi qiblada shanigeedii iyo weyneynteedii iyo waqtigan uu shaksigu kuba sugay iyo munaajaadka rabbigii weyneyntiiba iyo ruuxii oo la dareensiinaya idilaaca ilaahay subxaana wa tacaala dhowida isaga uu dhow yahay iyo bal umuurahaas la dareensiinayo ee falaa yabsuqadna yaanutufin axadukum axadkiin qibala qiblati xagga qibladiisa waa salaadii markuu kuba jiraba yaanu kuba tufin waayo xadiidka taasuu keenaya walow dee axaadiid ay soo aroortoy timiba imaka halkan in xadiid ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo qoleyna ay warinayeenba inaan dee xataa qibladii dee waqtiga iyadoo mudlaqa oon dee la qaydin ee ay tahay qibladii in lagaba dhowro cadhufin loo tufaa maxaa ka loo tufa xaggeed markaas yaanu kuba tufina walaakin can yasaari walaakin liyabsuq ha tufo can yasaari waayo way inoo dambaysaa xaggiisa midigna inaanu kuba tufin xadiid baana inoo iman doona malag baa xaggaa kagaba sugan ruuxu markaa uu tukanayo laakiin xaggiisa bidix ee waa haddaana cidi ka joogin masjidna aanu kuba jirin xaggiisa bidix isagoo salaadii ku jira hawba tufo aw taxta qadamihi amase weliba taxta qadamihi lyusra weeye qadamkiisa bidix hoostiisa saa ha ugu tufo waana dee markaanu masjid ahaynba bal taas ha kuba tufo koley xagga musaaqa fi lmasjid inuu khadiayo waxbaa inoo dambeeya ama oon arki doonaa uma akhada rasuulka ilaahi wuxuu qaaday darafa ridaa'ihi go-iisa ama wixii uu huwanaa daraftiisiibuu qaaday fa basaqa fiihi waa isagoo bayaa ficil ahaan wuxu ugu cadaynaya dadkiioo kuba tusaya daraftii ama maradiisiibuu qeyb kaba mida ama daraftiisiibuu intuu soo qaaday ayuu candhuuf kuba tufay uma radda waa celiyey bacdahu calaa bacdin sidii candhuuftii u baabi'iyo barhkiibuu barhkii kale kuba celiyo faqaala wuxuu yidhi aw yafcalu haakada ama sidaasuu samaynaya oo waxa weeyaan bal xadiidka horta dee ruuxu markaa uu tukanayo qibladiisa inuu candhuuf uga tufo ama xaaka ku tufo dee waaba tan oo nahyigan baa yimi ko bal dee arrintan ah rasuulka ilaahay cadhadii oo kale uu kaba cadhooda iyo xadiid abu daawud isna kuba sugnaayo nin waxa weeyaan isagoo dad tukinaya intuu xaggii qiblada candhuuf u tufay rasuulkii ilaahay markuu dhammaystay yidhi yaanu ninkaas idin tukinin iyo ama nin kaloo saa yeelay oo u yimi oo yidhi inta markuu yidhi yaanu idin tukinin uu yidhi ilaah iyo rasuulkiisii baad dhibtay iyo waa kan casharka subaxdeedu kuma sugnaayeen bal waxay keenaysaa taa taxriimkeed bay keenaysaa ma salaada dhexdeedunbaa taasi sababn axaadiidan ama xadiidkan aan hayno dee salaadiiba weeye tii kale iyo xaaladii kale waa mid lagaba aamusay bay noqonaysaa oo dee waa laga aamusan yahay laakiin markaa maxay tahay axaadiid walow dee qibladii ama masjid ha ku jiro ama yaanu kuba jirin kol aduu ruuxu tukanaya inuu xaggeedii uba tufa maaha uma tufa maaha dee masjid marka lagu jirana arrinkiibaa sii adkaanayaoo iyadoo cadhuufta qiblada loo tufaa marka horeba la isuba diiday daakhililmasjid markay noqotona dee busaaqii masaajidka iyo cadhuuftii laguma tufayo khadi ahayd baa kuba soo biirayso arrinku wuu siiba adkaanaya laakiin bal matalan kolley xadiidyo ayaa meesha yimi iyagu keenayaba man tafala tujaha alqiblati jaa yowma alqiyaamati wataflu bayna caynayh ruuxa xagga qiblada iyadoon salaad laguba qeydin iyadoo xagga qiblada ruuxa u tufa bal maalan maalinta qiyaamaha candhuuftiisii oo labada weji ama labadiisa indhood dhexdooda kuma sugan ay ayaabuu imanayaa oo kale alfaad kalena xadiidka way kuma soo aroortay iyaduna bal idlaaqeedu uu keenayo iyada qiblada markay noqoto jihadeedii waa la weyneynayaa waa la dhowrayaa oo ruuxu dee bal maalan inuu jihadaa kaba dhowro inuu candhuufa maxakaba u tufo inay madluub tahay xataa salaad bayaanu kuba jirinba masjid bayaanu jooginba bal taas waa axaadiida kale waxaan kaba faa'iidaysanayno walow lama odhan karo axaadiidta kan baa lagu qeydayaa laakiin haddana axaadiidta mutlaqaaba timi oo imika laakiin dee arrinkani nahyigani waa adag yahay haddii masjid lagu jirana waa sii adkaanaya salaad kale hadduu kuba jiro baljihada inaanu cadhuuf uba tufin xaggiisa midigna waa inoo dambaysaa taraajimtu ama abwaabtu way sukeen daba socon doontaa xadaثna cabdالlahi ibn yuسufa qaal akhbarana malik can naafici can cabdالlahi bni cumara ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam raa wuxuu arkay busaaqan candhuuf waatan iyadoo saadaan imaka aragnay fii jidaari lqiblati qiblada jidaarkeeda waa masjidka xaggiisii hore xaggii qiblada fa xakahu rasuulkii ilaahay uu xoqay oo mid engegtay buu ahayd ee waxa weeyaan gacantiisiibuu kagaba xoqay ama aalad kuba sugnayd uma aqbala cala nnaasi xaggii dadku usoo jeesto faqaala wuxuu ihi idaa kaana axadukum axadkiin hadduu ya yusalii mid tukanaya falaa yabsuq yaanu u tufin candhuuf qibala wejihi xagga wejigiisa yaanu u tufin fain allaha ilaahay baa qibala weji wejigiisa hortiisa ah idaa sallaa markuu tukanayo waana cibaarada imika marka dhaweydaan kala soo hadalay xadaثna cabdullahi bni yuusufa qaala akhbarana maliku can hishaam bni curwata can abiy can caaishata markii hore wuxuu aha malik can naafic can cabdillaahi bni cumar inta hore ee imikana waa cabdullahi bni yuusuf malik can hishaam ibni curwa can abihi can caaishata umi lmu'miniina ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam ra-a wuxuu arkay fii jidaari lqiblati qiblada jidaarkeedii mukhaadan siin buu ku arkay aw busaaqan ama candhuuf aw nukhaamatan ama xaako kolley nukhaamada waa xaakadii barhkood baa nukhaaca iyo nukhaama waa islamidee barh baa waxay ku kala farqiyaan ee nukhaamaduna ama nukhaacadna waa wixii xaggan madaxoo kale kaba yimaada haddii laabtii ama xaggan ay dee kaba soo go-aysana nukhaamaa la yidhah barhkood say kaba kala farqiyaan laakiin dee macnahoodu waa islaba mid markaa busaaq waa shakiun ama mukhaadkuna wixii dee sanka kaba imanayay ayuu ku arkay masjidka qibladiisii oo fa xakahu rasuulka ilaahay waa xoqay waa kaba daadiyey axaadiidu way noo socotaa kolley mar baan fawaa'ideeda yar wada eegi doonaa baabu xaka lmukhaadi bilxasa min almasjidi baabu xaka lmukhaadi waa siinka xoqitaankiisi iyo ka daadintiisii bilxasaa quruurux laguba xoqayay waa markaa uu engego min almasjidi masjidka xaggi masaajidii waa kaasoo dee rasuulka ilaahi wuxuu amray in xaafadaha lagaba dhiso wa an tudayaba wa tudahar in la udgooneeyo la nadiifiyo bal fii buyuutin adina lahu an turfac turfaca waxaaba laguma fasiray de waa iyada tadhiirkeedii iyo nadiifinta in la nadiifiyo oo la hagaajiyo waxyaalahaasoo dhanba lagaba wada dahiro wixii laga dahirayeyna waxyaalahan dadku ay tufayaan baaba kaba mid ah bal haddaba xoqitaankii ama dade laga xoqaye ee laga daadinayo iyadoo laga nadiifinayo jidaarkii masjidka quruurxiisina laguma xoqayey mukhaadkii iyo wixii lamidkaabuu baabkiisiiya waqaala bnu cabaasin ibna cabaas wuxuu yidhi in wadayta haddaad ku joogsato calaa qadarin waa wax wasakha oo radbin qoyan faqsilhu maydho lugtaadii ka maydho waa wad kabala'dahay oo waxa weeyaan markaadoo kabala ayaad wax qoyan oo dee ama nijaasa ama wasakha ku joogsatay masjidkii ha laba gelinbe dee kaba maydhtaas wain kaana yaabisan laakiin wuxuu hadduu engegan yahay lugtaaduna ay engegnayd lugtii way engegan tahay waxana waa engegan yahay falaa macnaa dee falaa yaduruka weeye adiga kuma dhibayo oo taasi wax kuma yeelayso oo ibnu abi shayba ayaa lafdiga wariyey ama wasliyeyna siduu sheekhu halkan kaba soo naqlinayo mawsuul kaba dhigay ayaa laftigiisao waxa wain kaana qolooyinkiina fatxulbaari haysanaa baleegta cibaarada wain kaana dee yaabisan weeye laakiin waxay taalla wain kaana naasiyan yaabisanna weeye hadday dee aynu iska mid nahay lam yadurahu waxma yeeli haddii wuxuu engegan yahay uu ku joogsaday wasakba weeye nijaasba weeye laakiin lugtiisuna way engegantahay isna waa engegan yahay dee waxba ma yeeliya salaadiisii waa iska tukanaya waa iska gelayaana masjidkii salaadiina uu kuba tukanayaa bal markaa imanka halkan munaasabadan dee horta ay tarjamadan sheegayaa baabu xaki lmukhaadib bilxasa min almasjid iyaday inoo horeysay baabu xaki lmusaaqa bilyadi min almasjid waa laba tarjamo aada isuguba dhowe wuxuu leeyahay marka la eego xagga muqaayarada labada tarjamo in waxa ay tahay busaaqi iyo haddana mukhaadib ugu soo celiye inta badan buu leeyahay waxyaalahan dee siinkoo kale iyo taas waxaa la arkaa candhuuftii inaanu la mid ahaynoo waxaa dee inuu yeesho marka halkii lagu dee markaa tuuray ama uu gaadhayba inuu jurmi yeesho lasija dee intaanu engegin oo gacantii kuba dhagayo oo kaleo markaa taas ay u baahan tahay wixii in laga gooyo lagaba xoqo ama busaaqi waxaa dhici karta dee inuu candhuufuuna aan isagu taas khaliyo oon balqam iyo waxaasi la socon marka uu yahay inaanu heerkaaba gaadhin baaba dhici karta haddii aan balqam laba socono markaa tan buu leeyahay busaaqina waaba tan waa dee iyadaba xoqidii way kuba sugnayd tanna waaba iyadoo wax la qaatay laga xoqayo hadduu intaa in ka badan u baahdee laakiin labada tarjamo waxyaalaha inooguba imanayaa waa isla wada mid uun arinku faaid axaadiidani waxay noo wada keenaysaana oo masjidadii in laga dahiro waxyaalahana dee labadaba way noogu wada sugan tahay ama arrinkan ibnu cabaas uu kaba soo qaaday waxa weeye markay noqoto waxaan candhuuftii iyo xaakadii iyo waxaa loo diiday jidaarkii markaa qibladii ama masjidka haddii lagu tafo inoo dambaysa jidaarkii qiblada iyo waxaa waa ixtiraam qibladii laba ixtiraamayo ee maaha uun wixii inuu ruuxani dhibsanayo waxaan yeeyooba taas oo hadday cilladu ta-adi ay tahay oonay ixtiraam qiblo ahayn arrinkan kale ibnu cabaas sheego hadduu wax wasakha kuba joogsaday ama qadira kuba joogsado qoyana iska maydha haddii kaleu engegay ina dhibaato ma laha tanna isagoo engegan baa laga daadinaya isagoo engegan ayaa jidaarkii lagaba daadinayay dee waxay noqon lahayd ba matalan taasna kii yaabiskaana darar buu keeni lahaa halkaa hadday isku mid yihiin ixtiraamkii qiblada meesha taal waxyaalaha mukhaadkiiyo busaaqiyana waa waxa daahiraba asalkooda uu daahiriyo waa kan rasuulka ilaahay maradiisii kuwa tufay hadday nijaasiyiima taa horena iyada taa xagga dahaaradooda waynu soo maraye bal arrinkan wuxuu usoo qaaday uun cilada imaka halkan kuba sugani maaha un waxyaalaha istiqdaar un oo waxaan dee la dhibsanayo waxaan dee dadku ay ka yaqiiqsoodaan in arrinku intaasun kuma koobna ee waxa weeye ixtiraamkii qiblada iyo jihadeedii taas baa raacsan tan imika ama arintan kale ruuxa isagoo kabale xataa uu ku joogsanaya hadday engegan tahay dee salaadiisii waa iska geli karaa isagoon iskaba maydhin kol hadday labada meeloodba engegnaayeen masjidkiina waa iska soo geli karaa waanu iskagaba tukan karaayo dee cilladu waa taay markaa istiqdaar ka mayda istiqdaarna markaa ma jira unbay noqonaysaa muhimku waxa weeyaanu tan ixtiraamkii qibladaa jirta oo u raacsan haddii bal xataa istiqdaar ama ta-adi jiro marka wuxu uhi musanifka xadaana musa bnu ismaaciil qaala akhbarana ibraahim bnu sacdi qaala akhbarana bnu shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata wa abaa saciidin xadaaahu manaa xadiidkan abuu hureyre iyo abuu saciid way wada wariyeen saa daraaddeed bay qolooyinkan raqameeyey kitaabka laba xadiid ay uga dhigeen oo kol haddii laba saxaabi ay kala warinayaan laba raqam ay imaka isu raacsan yihiin halkan labadoodaba waxaa ka wada maqlay xumayd ibnu shaabna uu kasii maqlay xumayd ibnu cabdiraxmaan kana waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibni cawf weeye waanu inoogu soo noqnoqon doonaa kitaabka saxaabigii jaliilka cabdiraxmaan ibni cawf baa dhalay waa taabici weyn oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah oo dee reer madiine oo hiqo ah oo kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh bal ibraahim ibnu sacad kaasi waa ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfo dee marar hore ayaynu soo marray waxaana jirta mala xamayd ibnu cabdiraxmaan wax magacan la yidhaha saddex baa jira horta lixda kitaabba mid waa xamayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf waa ninka ugu weyn midna waa xamayd ibnu cabdiraxmaan alximyari axaadiidiisu way kooban tahay isagoo alximyari baa raacsan oo uu ka yaryahay laakiin waa taabici ibnu xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu xumayd ibnu cabdiraxmaan aru'aasi la yidhaah baa jiro isagoo atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah oo dee qolooyin kale ah laakiin kaasi waa atbaacu taabiciintii oo meel dhexe oo iyuu sanadka kaba gelayaa labada isshabihi kara waa ninka alximyari iyo ninkan kale xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf markaa ninkan kitaabkeenna ku badnaan doonaana waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf markay halkan tahay dabaqadan hore tahay wuxuu yihi haddaba labadoodaas baa xadaahu xumayd u wada waramay oo waxay ugu warameen ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ra-a inuu arkay nukhaamatan xaako fii jidaari lmasjidi fatanaawala wuxuu qaaday xasaatan xabad quruuruxo faxakahaa waa xoqayo meeshiibuu ka daadiyey faqaala wuxuu yidhina idaa tanahama hadduu xaakaysto xaakays ka tufa axadukum axadkeen falaa yatanakhamanna yaanu xaakada u tufin qibala wejihi xagga wejigiisee hore walaa can yamiina lafdigan imika salaad bay noogumay sugnayn oo waana tan dee haddii axaadiidii hore waa isla baabe aynu mudlaqoodii ama muqayadkoodii kan kuba xambaarno waaba intaa uu salaada ku jiro waan inta aan sheegayna axaadiiii inay timi dee idlaaqan kuba timo kanba kaba mid ah falaa yatanakhamanna qibala wajiha laakiin kan salaadii baan kaba dhigaynaayo ruuxu haddaanay jihadii qiblada ahayn oo aanu salaad ku jirin dee waxa weeyaan oo jihadii qiblada jihaan ahayn oo u tufo taa looma diidayo ee waa markay jihada qiblada tahay ayaan leenahay kolkood dee khaarija salaadna in lagaba dhowro weeye walaa can yamiina xaggiisa midigna yaanu u tufin bal tacliilka xagga midigna waa inoo dambeeya walyumsiqu can dhufti ha u tufo can yasaari xaggiisa bidix aw taxta qadamih amase qadamkiisa alyusra weliba tiya markii hore inoomay socontaasi qadamkiisa bidix hoostiisa ha kuba tufo dee xagga bidixna oo markaan dhibi kaba imanay haddaanu masaajid joogin weeye masjidka hadduu joogo kuma tufayo masjidkii almusaaqu fi lmasjidi khadia waatay nooba dambaysa ee haddii uu balag isagoo salaad ku jiro bannaan kuba tukanayo xagga bidixna aanay cidi kaba xigin uu candhuuftii uba tufo ama xaakadii u tufo salaadiisa wax kuma noqonayso waana shay u jaa-isa laakiin midigtii inuu utufa taas maaha inuu xaggiisii hore u tufana maaha dee hadduu masjid joogana umuurahani way sii adkaanayaan oo dee waxaa kusoo candhuufa in masjidka laguma tufo dee tiibaa weliba khaasatan masaajideena dee aan kuwoodii lamid ahayn ciidda ahaaye ruuxu uu intuu yar qodo uu qarinayo dadka kaba fogeynayeen hadhow dadkii wax dhiba oo ugu sugan candhuuftaas aanay jirin ee ama gogol bale ama dee taas balaad kale iyada taasna way kaba sii adkaanaysaa iyada masjidkii guud ahaanba candhuuftii waa layskaba ilaalinaya ama xaakadii eh ee waxa weeye laakiin markaanu masjid kuba tukanayn way u badnaantahay xagga bidixe ama taxta qadami lyusra inuu kuba tufo intaasi way u badnaan tahay haddaanu masjid joogin haddii balewa laakiin xaggii midig iyo xaggii hore waa iska ilaalinaya baabun laa yamsuqu can yamiini balagu axaadiiii unoo dee taraajimtii unbuu kolba waxyaalihii xadiidka uu kulansaday buu kolba qayb noo soo dhiganaya asaaniidna way noo soo kordhinaya laa yamsuqu ma tufayo ama laa yamsuqu yaanu tufin can yamiini xaggiisa midig fi salaati salaada dhexdeed markuu salaada ku jiro xadaثna yaxya bnu bukayri qaala xadaثna layثu can cuqayri can ibni shihaabi can xumayd bni cabdالraxmaan ana abaa hurayrata waaba saciidi ahbaraahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan xaako fii xaa'idi اlmasih masjida jidaarkiisi fatanaawala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam xasaatan faxatahaa uma qaala wuxuu uhi idaa tanahama axadukum falaa yatanaham qibala wajhi walaa can yamiinih walyabsuq can yasaariha taxta qadami lyusra waa laftiga iminkaan kaba soo baxnay xadaثna xafs bnu cumara qaala xadaثna shucbatu qaala akhbaranii qataadatu qaala samictu anasan qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam laa yadfilana yaanu tufinoo axadukum axadkiin bayna yadayhi hortiis iyo walaa can yamiina xaggiisa midig yaanu u tufin xag walaakin can yasaarihi liyabsuq ama liyadfil ha tufo oo can yasaarihi xaggiisa bidix candhuuftii iyo xaakadii ha isaga tufo aw taxta rijli dee waana taxta rijli lyusra bay noqon eh lugtiisa bidix xaggiisa hoose ha ynagaba tufo bal xadiidkan imika saan marka horeba sheegnay waxa weeyaan inooguma sugnaa taqyiid salaad laguma qayday laakiin riwaayada inoo dambaysa xadiidkan baa ayaa taqyiidkaasi uu inooguma iman doonaa xadiidka abu hurayrana iyadana nafteeda taqyiid waa inooguma iman doonaayo iyagoo qeyd leh markaa musanifku markan uu leeyahay laa yabsuq can yamiinihi fi salaat bal afahmaadahan uu haddana soo arooriyey midna salaadii kuma sugnaa tarjamadiina taasuu dhigtay laakiin waa umuuro aynu maro horena soo aragno caadadiisa ah haddii xadiidkan duruqdiisa wax aanu dariiqan markaa uu soo dhiganayo aan ahayn uu kuba sugan yahay ayuu tarjamadu soo dhigtaa oo imanka xadiidkii dariiqyo inoo dambeeyey riwaayad inoo dambeeyey bay salaada iyadoo qaydan kuba imanaysaa marka isagay taasi caadadiisa tahay xadiidka kolkol xadiid aanu isaguba warin laakiin kutubta kale kuba sugan oo qaydkan ama umuurahan uu dee tarjamada soo dhigtay ay kuba sugan tahay buu ishaarayaayo iyadoo xadiidka uu soo aroorinayo aanay hadtaa qaydkaasi laba socdeen markaa imanka kan noolama socotee laakiin dee biidn illaahi tacaala way noo iman doontaa xagga marka la eego inaan xagga hore iyo ama midigta loo tufayna bukhaari oo kale marka la eego qaydkan imanka salaadiibu kuma qayday sababtuna waa qayd inooba dambeeya waxaana bal markaa ay tahay bukhaari u iilanaya axaadiidan mutlaqeen haynaa waxay ku xambaaran tahay axaadiidta qaydan ee inoo dambaysaba oo ah salaada markaa lagu jira inaan xagga hore iyo midigta loo tufahayn taas labadaasba wey ama haddii uu salaada kaba baxsan yahay dee xukumkaas khaarija salaad axaadiidta way kaba aamusantahay markaa noqon markau mutlaqan muqayadkii kuba imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala wuxuu jasmiyaa dee fii kulli laxwaal ama salaad ha lagu jira ama yaan laguma jirin masjid ha la jooga ama yaan laba jooginbe xagga hore iyo midigta in lala tufayn kolley salafkii rag kala duwana iyagoo arinkaas kuba dee oo yidhi intii aan garaadaysay ama wax taas oo kale ama barhkood ay kaba cabireen intii aan islaamay dabadeed xaggayga midig canuufumaan tufin iyo taasa bacda saxaaba lagama soo naqliyo way jiraano bal waa masalo kolley dee iyada waxa weeye ixtimaalaysa dee qaydkan inaan kuma qaydno axaadiidani kol haddii axaadiid iskumiida yihiin marka aan idhaahno wixii salaada ka baxsanaba adilo kalaha loo doono iyo haddii la yidhaha mutlaqii waa lasiisii baa looguma camal falayaana oo labadoodii la iskuma qaydayo kana waa xukum kana waa xukumna dee wataa macdigoodba ay kuma tegeen weeye markan leeya xaggiisa bidix haw tufana waa markaan cidi joogin ama masjid aadu kuma jirin bay noqon kale wuxuu hi baabun liyabsuq ha tufo can yasaari xaggiisa bidix aw taxta qadamihi lyusra imaka halkan isaga nafteeda salaad ku muqaynen laakiin xadiidii qaydka lahayd buu inoo soo wadaa xadaثna adamu qaala xadaثna شhucbaة qaala xadaثna qataadaةu qaala samictu anas bna maliki qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi ina almu'mina ruuxa mu'minkii idaa kaana fi salaati salaad hadduu ku sugan yahay fainamaa yunaaji rabbahu rabbigii buu la faqayaa falaa yabsuqana yaanu tufin bayna yadayhi labadiisa ama xaggiisa hore yaanu canuuf kuba tufin walaa can yamiini xaggiisa midig idaa canuuf yaanu kuba tufin walaakin can yasaarihi liyabsuq ha tufo oo can yasaarihi xaggiisa bidix markaa isagii ha u tufo bal maalan aw taxta qadamihi amase qadamkiisa hoostii dee horena waataan usoo aragnay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi ama maradiisanba ha kuba tufo haddii dee wax kaloo waxyaalahan aan isticmaala karin ingiskiiya waxyaalahaasoo isticmaalayana waaba taasoo dee uu isticmaalaya masjid iyo keyrkiinoo taa waaba isticmaali karaan xadaثna caliyu qaala xadaثna sufyaanu qaala xadaثna zuhriyu can xumayd bni cabdiraxmaan can abi saciidin waa xadiidkii marka dhaweyd aynu kaba soo baxneen laba goor iyo bal aynu soo aragnay intan caaw aan kuma jirno bal ibnoo dhowaa laakiin markii hore waxaan soo aragnay iyadoo zuhri un xadiidkiisa xumayd ibnu cabdiraxmaan aynu ka warinayay abu saciid iyo abu hureyre inay wada socdeen laakiin riwaayada sufyaan ibnu cuyeyne waa sufyaan ibnu cuyeyne abu hureyre waa maqan yahay walow dee si aan soo aragnay uu la warinaya xadiidkan ana nabiya sala allahu calayh wasalam absara waa uu arkay nukhaamatan fii qiblati lmasjidi xaako masjidka qibladiisa kuba sugan faxakaa bixasaatin uma nahaa wuu nahiyey an yabsuqa arajulu bayna yadayhi ow can yamiinih walaakin yabsuq can yasaari aw taxta qadamihi lyusra wa can zuhriyi zuhri waa sanadkii horeu mowsuul inoogu yahay samica xumayda can abi saciidin naxwah oo markii hore xadaana zuhri iyo cad xumayd bin can baa tahalay imanka halka waxaa soo kordhay in zuhri inuu dee ka maqlay xumayd oo samica xumaydan waa intan intuu uba soo celiyey xadiidkii horena mid laba mida riwaayada sufyaanna saan soo sheegaya abu hurayra dee isaga laftigiisa ama waa ka maqan yahayba weeye kolleyna axaadiisu way noo socotaa dee ama waa kuwa aan sooba aragnay mar keliyana waa siaan sheegayna oo yar khulaasada waan wada eegi doonaa baabun ama baabu kafaarati lbusaaqi fi lmasjidi candhuuftii laguma tufayay masjid dhexdii waa dembiye dembiga ruuxa waxa lagaga dhaafayo waxa kafaaro ugaba noqonaya xadaثna adamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna qataadatu qaala samictu anas bna maliki qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam albusaaqu candhuuftu fi lmasjidi masjidka dhexdiisa laguma tufaa khadi'atun gef weeye waa dembi waa macsiyo markaa ma banaana inoo noqonaysaa wa kafaaratuha waxaa iyada kafaarada u noqonaya dembigii laakiin hadda marka hore inuu camdiyo maaha inuu ku tufo maaho dee ruuxu dembigani kafaaruu leeye iminkan ku dhacaya hadhowna kafaaradiisaan bixin dee marka horeba ma laha ee horta ha iskaba ilaaliyo laakiin hadday dhacdaba weeye kafaaradeedu oo khadiicada waxaa kafaaro u noqonaysa lagaga dhaafaya dafnuha aasitaankeeda laba aasaya weeye oo masjidkii in candhuuf lagu tufaa ee in la dahiro la nadiifiyo la hagaajiyo oo dee waxyaalaha lagaba dhowraa layna farayo tani dembi bay noqonaysaa masjidkuna haddii uu dee waxa weeyaan ciid yahay sii beryaha masaajidoodu ay ahaayeen iyo intii ka dambeysayba dee waa laga yaabaa qarnigii markaa hore dabadeedba caw iyo gogollo waa la dhigay ama boori waxay kaba cabiri jireen waa la dhigayo taa uu leeya ama sideenan uu yahayba dee horta in candhuuf laguba tufaa dembi weeye laakiin maxay noqon ruuxii hadday kaba dhacdo dembigii sii socon lahaa maxaa kafaaro u noqon ama dembigii lagagaba dhaafaya isagoo bal aasa marka aasitaanku hadduu masjidku dee ciiduun yahay oo uu dheereeyuu fogeeyo meel aan dee waxaweyn hadduu yar qariyo uuna hadhow ruux marka ku fadhiista markiiba ay soo raacayso taasi ma noqonaysa aasid u dheereeyey oo hadhow ciddii ku fadhiisata ama taas ku joogsata wax ka soo baxayaa mama jirto tiibaa kafaaro ugaba noqonaysa laakiin taasi goormay noqon oo markuu markaa masjidku ciid iyo waxaa yahay laakiin masjidku hadduu balaad leeyahay san oo kale ama gogoli ay tahay dee in laga tirtiro laga masaxo uun mooyaane aasid iyada laba aasa taasi ma jirayso oo imanka waxa weeyaan ma jirayso imaam nawowi baa wariyaadkiisa wuxuu dee halkana sheekhu kaba soo naqlinaya riyaadu saalixiin buu kaba soo naqlinaya wuxuu ihi asitaankeeda waxaa looga jeedaa maa idaa kaana almasiihu turaabiyan aw raabiniya wase riyaadu saalixiin kuma sugnayd masaajidku hadduu ciid yahay ama burciid aduu qururuxiyo waxaa yahay oo dee wixii uu asmayo fa idaa kaana muballadan maalan fadalaka calayhi bishayin maalan falaysa dalika bidamin wey wuxuu waaba balaad buu leeyahy waa soo kaba cabiro isagiiba markuu ku tufay buu wax sii marmariyey dee uu kordhiyey intii cadhuuftu inaanay gaadhsiisnayn ayuunbuu sii gaadhsiiyeyoo markaa wuxuu leeyahayba taasi defni ma noqonaysee waa ziyaadatun fi taqdiir weye wasakhayntii waxa waa go taas allahuma haddii dee taasoo kale intay kaba dhacdo wax la qaado laga nadiifiyo oo bal taa uu sheegayo aanay ahayn waabay noqon kartaa laakiin wuxuu leeyahy iyadoo uu yidhaha lugtii saa uguba masaxo meel aanay markii hore gaadhsiinayn usii gaadhsiiyo qadarkiinbuu masaajidkii kuba sii badnayaa bal kafaaradeedu waa iyadoo laba aaso taas bay noqonaysaa bal waxa weeye taas bay noqon kolley halkana sheekhu raximahu llahu tacaala arrin dee nisaacayn waxa weeyaan qaadiciyaad iyo imaam nawowi oo labaduba kitaabka muslimba sharxay arrintooda ahayd iyo dee xaggan marka laeega fahamkoodii ayuu soo dhiganayaa waqti saasa uma haystee bal waxa weya qaadiciyaad baa qowlkiisu ahaa kolley xataa cayniyana way ku radiyaan taase khadia wuxuu noqonayaa waxaan oo cadhuuftan lagu tufayaa masjidka ay khadia noqonaysa waa hadduu aasi waayo ee hadduu ruuxuu isleeyahy markaa aas inta waa ma tufin weli laakiin inuu aasuu doonayaa aasitaankan markaa taasi khadia maaha waa sidaw qaaduciyaad yidhaha kolley qurdubi iyo ragalina waa qowlkiisa ay kuba tagaan oo kale arko markuu waxyaala tatabucay xafna hadalkiisu inuu taaba wiilanaye laakiin imaam nawowi baa wuxuu leeyahay arrinku taas ma aha marka hore horta waxaan waa khadiico oo khadia weeyaanoo waa gefba weeye oo nawi baa le xadiidku siduu keenaya ayay khilaafsan tahayba hadalkiisaasi marka horeba si kastaba w ama ha doonaya inuu asaama kale waa dembi dhacay weeye laakiin de wixii inuu sii socday iyo bartiibay tani kafaaro dambeo dembigii lagaga dhaafayo noqonaysaaye haddii uu isagu doonayo aada aasid tufidda hore uu qadciyaad leeyihiy markaa dembi maan kolladuu aasaya arrinku taas maha buu leeyahay kolleyna labada arrimoodee waxa weeyaanuun laba cumuum baa meeshii jira almasaaqu fi lmasjidi khadia markaan yeerano waa cumuum oo amaha la aasaya miyaa la aasinbe wuxuu keenayaa taasoo kale bal waa mid xadiidkii ahaa dee haddii uu xataa salaadii tukanayo liyabsuq can yasaari aw taxta qadami haddii la idhaha waa caamo ama masjid iyo keyrkiiba way caam yeelaysaana taasna waa cumuum kaleo marka labada cumuum baa midba cumuum raajax yeelay kii kalena uu khaas yeelay une bal muhimka waxaan leenahay masjidkii de waxaa in lagaba dhowro taasba weeye hadduu ruux ay kaba dhacdana wixiinu kaba nadiifiyo baabu dafni nukhaamati fi lmasjidi waan iska dhamaynaa axaadiida nukhaamada xadaثna isxaaq bnu nasri qaala xadaثna cabdالraزaaq can macmari can hamaami samica anahu samica aba hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala anahu qaal ida qaama axadukum ila الsalaati falaa yabsuq amaama xaggiisa horay aan u tufin fainamaa yunaaji lah rabbigii buu la faqayaa oo dee taase oo ilaahay buu la hadlaya ilahay buu hortaagaya yaanu xaggaa u tufin maadaama fii musala intaa halkaa uu ku tukanayo taagan yahay uu ku sugan yahay rabbi buu la munaajoonaya walaa can yamiini xaggiisa midigna aan u tufin faina can yamiinihi malakan xaggiisa midig malag baa malagaasi makii xasanaadka qoraya mise waa malag kale dee iyada xaadiida tafsiirkeedu inoogumama sugnaa haddii la idhaha waa malagii camalkiisa qorayay waa ka kaatib alxasanaad oo xagga midiga dee xaggii bidixna malagii kalaa jooge maxay arrini noqonaysaa baa taale laakiin dee kol hadduu salaad kuma jiro salaaddii waa khayrun dembi la qoro maahae waa dee daaco iyo wixii uguba weynaa waxaa dhici karta inaanu xaggaaba kuma sugnayn say bacdigood yidhahaan laakiin lafti baa soo arooray marka uu salaada ku jiro inuu xaggiisa malag xaggiisa midigna malag joogo xaggiisa bidixna qariinkiisii waa shaydaankii doonayay inuu waxaan ka waswaasiyo taas uu joogo oo marka taa laba yidhaha xaggaa hauba tufo bal haddaanu masjid joogin dee isagii baaba tufitaanki kuba dhacayaayo jihadaasi jiro markaa xurmo leh ma noqonayso ee xaggiisa midig malag baa joogayaanu uba tufinoo bal waa nahyigii laynaga nahiyey xagga midig bal salaada markaan ku jirno inaan candhuuf uga tufno ciladeedii waa tan walyabsuq can yasaari aw taxta qadami oo markaa hadduu kuba tufana fayadfanuhaa ama fayadfinuhaa weeye uu aasaya markaas waa aasa weeye oo waaba tan dee umuuraha kole qaadiciyaadii ay halkan yar xujaysanayeen oo bal maalan hadduu xaggiisii bidix intuu uba tufo oo bal maalan markaas intuu u tufasi ayaanu ku dayna ha aaso dee waana masjidka turaabiga ama ramliga un markay dafniga iyo waxyaalahaas uu imanayo baabun idaa badarahu lbusaaqu haddii candhuuftii ay kuba soo degto tago dee ka sabaqda weeyaan oo uu iskaba dee waxa weeyaan waa wax kuba yimi ama xaaka ama taasoo kale oon meel gaadhsiinayn oon laba sugayn inuu tufo oo kale falyaakhud ha qaado biarafi thawbihi manaa badarahu lbusaaq macnaha sabaqahu lbusaaq weeye isagii baa kasoo macnaa dee kaba sabqay oo iska dee ma joojin karayo oo inuu tufana waa doonayaa meel ma gaadhsiin karo maba tufi karo ama meel baanu u hayn falyaakhud ha qabto bidarafi thawbi xadaثna malik bnu ismaaciil qaala kole malik bnu ismaaciil waxaan kusoo aragnay طahaaro qala xadaثna زuhayr waina mucaawiya qala xadaثna xumayd can anasi an الnabiya slى اllahu عalيه waslm ra'a nukhaamaة fi اlqiblati faxakaa biyadih waru'ya minhu karaahiyatu nicid uu taanac ayaa lagaba arkay aw ru'ya waxaa la arkay karaahiyatu nicitaankiisi lidaalika kaa uu nacayay iyo washidatu caleyh arrinkani inuu ku culus yahay oo uu dhibay baa rasuulka ilaahay wejigiisii ka muuqday wa qaala wuxu uhi ina axadakum idaa qaama fii salaatih fainamaa yunaaji rabbahu aw rabbahu aw ina rabbahu ama rabuhu baynahu wa bayna qiblatihi waa shaki aan soo maray falaa yabsuqanna fii qiblatihi qibladiisa ayaanu ku tufin candhuuf walaakin can yasaarihi aw taxta qadamih xaggiisa bidixa malugtiisa bidix hoosteeda ha kuba tufo uma akhada waatad maxalu shaahidku eh rasuulka ilaahay wuxuu qaaday uu qaad darafa ridaai go-isii uhuunaa darafteedii ayuu san usoo qaadayoo waanu dee dadkiibuu ficil wuxugu cadaynayaa fabazaqa waa tufay fiihi waradda bacdahu calaa bacdin uu isku celiyey oo dee busaaqii iyo xaakadii iyo wixii waa wax wada daahira ee dee waa shaygaa laakiin mustaqdarka ahun uu iskuba celiyey si uu u tirtiro qaala wuxuu yidhi markaa oo yafcalu hakada ama saasuu samaynaya xadiidii baabku inoo wada dhammaatay kolley axaadiidana waxyaalahay dee iyada inooguma sugan waa taas waa iyadoo dee arrintan la iskuba adkaynaya waxaa xataa ayaanu nijaasba noqonee mustaqdarka masaajidda in lagaba dhowro hadday ku dhaceenna lagaba nadiifiyo imaamkii oo kaleo dee axwaashii masaajidda iyo waaba markaas inuu laba socdo uu dhowro oo dee waa ilaalinteedii iyo dhowritaankeedii oo kale ruuxii salaad tukanayay haddii dee uu baahdo candhuf waa tufi karaa oo inuu candhuf tufaydayna in salaaddii sitaasi kuma fasahaadayn e bal matalan haddii halkan tufidii uu tufayo waxaaba dhici karta in wax laga maqlayaa jirto ama nafqi oo kale ama tanaxnux oo kale hadduu dee xaakadiyo waxyaalahaasi waxyaalahaasna inaanay salaaddii burin ahayn bal taasi waa koley dee intooda badan say kuba tagaan taas baabay tahay oo xadiidka buu daliishan doonaa bukhaari mar dambe nafqigu inuu salaada dhexdeeda bannaan yahayba bal waxyaalaha bal matalan kale inooguma sugan dee xaggii jihadii midigtu inay ka mudan tahay jihadii bidixdo waa tan tanna la yidhi candhuuftii waa u tufi kartaa tanna laynooba diiday khaasatan salaada oo kaleba bal waxa weeye de wixii kale aynu axaadiidta kuma soo marnay ahaa ama cillo u ahaa waxaa laynoogu diiday xagga midig in loo tufo ama xagga hore oo kale ma salaada dhexdeedu macnuuftan laleeyahay xagga qiblada ha u tufina mise waa salaada dabadeedana way imanaysaa waa wax caama umuurahaasna waa umuuraynoo wada horeeyey wallahu subxaana watacaala aclaa waclam